لننطلق إلى العلا لنبتدئ من أولا ومن لننطلق لننطلق
لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعلا نخوض العلوم نقتدي بها مشاعرنا لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرنا لنخوض العلوم نقتدي بها مشاعرنا فالكون شاءه الإله أن يكون معملا طول عمره مع الشيخ يعمل والمرء طول عمري مع شيحي أملا لننطلق لننطلق لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرا لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرا هيا انشروا معارفا هيا انشروا فضائلا وأظهروا تفوقا واشتهروا بين الملا تنسلوا فكل من سار بجد وصلاة انظروا لنملة تكبر دوما ثقلا ثم انظروا لنحلة كيف سقتنا عسلا فنبات ونحلة أقسمتا أن تعملا انظروا لنملة كيف سقتنا عسلا فنملة ونملة أقسمتا ولم يحل لنا بأن نكسب منها الحيلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم dhegaystayaal waa axad taariikhda hijiriyadan ay ku aadan tahay labiyo tobanka bisha sagaalaad ee ramadaan meel kastoo aad naga dhegaysanaysaan ku soo dhowaada barnaamijkii aad wada sugayseen ee tartan aqooneedka idaacadda islaamiga andalus sannadkan kun afar boqol toddobiyo afartanka hijiri xalay barnaamijka waxaad ku dhegaysateen mar kale tartan aad u xiiso badan iyo loolan adag oo dhex maray lixda majmuuco ee ku jira guruubka alif caawase waxaa la filayaa in loolan aan ka dhicin midkii xale uu dhex mari doono shanta majmuuco ee ku jira guruubka ba waa habeen kale oo loo ballansan yahay habeen ay mar kale ku kulmayaan miiska iyo mikrofoonka warbaahinta islaamiga andalus shanta majmuuco ee ku jira guruubka ba tartan aqooneedka sannadkanna waxaa iska sha- kakaashaday diyaarintiisa makaatiibta dacwada iyo tacliinta iyadoo andalusna ay tabinayso mar kale soo dhowaada dhegaystayaal bishan ramadaanna waxaa tartanka andalus si guud uu u dhexeeyaa koo iyo tobanka majmuuco oo ka kala socda wilaayaadka islaamiga dalka kuwaas oo kale ah mudug galgaduud hiiraan bakool baay gedo jubbada dhexe jubbada hoose shabeellada dhexe shabeellada hoose iyo wilaayada banaadir waxaadna si toosa nooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha idaacadaha islaamiga andalus iyo alfurqaan ee wilaayaadka dalka iyo barteena life streamka oo dalka iyo debaddiisa aad naga maqli kartaan waa mar kale iyo tartan aqooneedka idaacadda andalus لننطلق لننطلق لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعلا نخوض العلوم نقتدي بها مشاعرا لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم
waa hagaag dhegaystayaal caawa xaamiiskii mikrofoonka andalus ku tartami doona shanta majmuuco ee ku jira guruubka ba kuwaas oo matalaya wilaayaadka islaamiga banaadir baay jubbada dhexe shabeellada dhexe iyo wilaayada islaamiga ee hiiraan waxaan filayaa inay diyaargaroobeen dhammaan tartamayaasha caawa ka qaybgelaya barnaamijka markanna waxaa horteeda yaala shanta warqad ay ku qoran yihiin magacyada majmuucaadkaasi majmuucada lagu daafuri doono ayaan eegi doonaa insha allahu tacaala warqadda ugu horreysa ee gacanteeda ku soo dhacday waxay noqonaysaa majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ah ee baay
لننطلق إلى العلا إلى العلا لنأتي دوما
waa hagaag markana barnaamijkaaynu gudageli doonaa insha allahu tacaala waxaa qadka toos ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ah ee baay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhowaada
waa dhowna haye baay nambarada kow ilaa iyo shan mid ka qabsada insha allah lambarka afaraad ee barnaamijka nambarka afraad ee barnaamijka mucaad iyo majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee baay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee baay sidee noo maqashaan وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته si fiican haye nambarka afraad ee barnaamijka ayaad qabsateen waxaana ku xusan ilaa iyo laba su-aalood su-aasha caawa idinkugu horeysa si fiican dhegaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu horeysa waxay leedahay qaala hani subaaci ina siirata hada alxaakimi albatali almujaahidi alwafiyi yenbagii an tudrasa lishabiibati fi lmadaarisi waaljaamicaati faman yacniihi kama fi shadaraat قال هاني سباعي إن سيرة هذا الحاكم البطل المجاهد الوفي ينبغي أن تدرس للشبيبة في المدارس والجامعات فمن يعنيه كما في الشذرات وأن في لياينات قرتين واتكسو جاب علين دونتان إن شاء الله tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee baay daqiiqad ii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee baay daqiiqad ii barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee baay jawaabta
يعني إن شاء الله تعالى سؤالي عن مقولة أمير المؤمنين ملا عمر ملا محمد عمر
mar kale ku celiya
أمير المؤمنين ملا محمد عمر haddaba su-aashii koowaad ee caawa la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee baay jawaabta ay bixiyeen saxi qalad guddigan ku celinaa insha allahu tacaala iyo abuu ibraahim bismi illaahi araxmaan iraxiim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee baay oo ahay su-aashoodii koowaad kana imanaysay dhanka aljihaadi almucaasir waxaa la weydiiyey haani subaaci wuxuu yidhi siirada xaakimkan geesiga ee mujaahidka waxaa habboon in dhallinyarada loogu dhigo madarasadaha iyo jaamacada muxuu ka wadaa markaa jawaabta ay bixiyeen waa jawaab sax ah sidaasi daraaddeed waxay ku guulaysteen toban darajo hambali ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee baay markana majmuucada xigta ayaan eegi doonaa insha allahu tacaala waa majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe
لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرا هيا انشروا معارفا هيا انشروا فضائلا وأظهروا تفوقا واشتهروا بين الملا
waa hagaag dhegaystayaal qeybaha hore ee barnaamijka tartan aqooneedka andalus ayaad dhegaysanaysaan markanna waxaa toos khadka ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhowaada وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وأن دونهاي nambarada kow ilaa iyo shan mid ka qabsada لمبرك شناد برنامجك nambarka shanaad ee barnaamijka mucaad iyo majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe sidee noo maqashaan وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سوان haye waxaad qabsateen lambarka shanaad ee ah lambarka ugu dambeeya ee barnaamijka waxaana ku xusan ilaa iyo laba su-aalood su-aasha idinkugu horeysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu horeysa waxay leedahay man qaa'ilu haadihi alcibaara ina maqaadiira alrijaali tabruzu fii mayaadiini annisaali laa calaa manaabir alaqwaal man qaa'ilu haadihi alcibaara ina maqaadiira alrijaali tabruzu fii mayaadiini annisaali laa calaa manaabir alaqwaal waan filayaa inaad garateen oo aad ka soo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe jawaabta
bismillah su-aasha jawaabteeda haddii aan isku dayo waa sheikh cabdalla casaan caley raxmatullah raxmatan waasica mar kale ku celiya
waa sheikh cabdalla casaan caley raxmatullah raxmatan waasica
haddaba su-aashii koowaad ee caawa la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe jawaabta ay bixiyeen saxi qalad guddigaan ku celinaa insha allahu tacaala iyo abu ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe oo ahay su-aashii koowaad kana imanaysay dhanka aljihaad ulmucaasir waxaa la weydiiyey cibaaradan yaa dhahay maqaadiirta amba sharafta ragga waxay ku soo baxdaa mayaadiinta dagaalka goobaha dagaalka ayay ku soo baxdaa ee kuma soo baxdo manaabirta iyo hadalka yaa yidhi jawaabta ay bixiyeen waa jawaab saxa sidaasi daraaddeed waxay ku guulaysteen toban darajo hambali ayaan leennahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe markanna waxaan eegi doonnaa majmuucada saddexaad waxay noqonaysaa tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee banaadir
هينشروا معارفا هينشروا فضائلا waa hagaag markanna waxaa qadka toos ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee banaadir assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhowaada calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu hadhowna nambarada kow ilaa iyo shar mid ka qabsada lambarka saddexaad nambarka saddexaad ee barnaamijka mucaad iyo majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee banaadir assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee banaadir sidee noo maqashaan calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu waxaan iyo nambarka saddexaad oo ay ku jiraan ilaa iyo laba su-aalood ayaad qabsateen su-aashiina ugu horraysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu horraysa waxay leedahay masmu rajuli alladii tawallaa camaliyata ikhraaji shaykhi usaamata bni laadin taqabbalahu allah cindamaa xaasarahu alcaduwu fii jibaali turabora xasba maa jaa'a fi shadaraat ما اسم الرجل الذي تولى عملية إخراج الشيخ أسامة بن لادن تقبله الله عندما حاصره العدو في جبال توربورا حسب ما جاء في الشذرات وان في ليانات قراتين واتقسوا جبع دونتان إن شاء الله tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee banaadir daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee banaadir daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee banaadir jawaabta tartamayaasha majmuucada wilaayada banaadir jawaabta tartamayaasha
alxaaji abubakar almisri
mar kale ku celiya
الشيخ أبو بكر المصري أي قلب ضمه الصدق بشوقي أي هم ينجلي عند شروقي أي حزن يتوارى يتلاشى يتولى عند إيماض البروق إنه القرآن يثرينا بهاء ويبث الروح في كل خفوق ينعش لننطلق إلى العلا
haddaba su-aashii koowaad ee caawa la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee banaadir jawaabta ay bixiyeen saxi qalad guddigaan ku celinaa insha allahu tacaala iyo abuu ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee banaadir oo ahayd su-aashoodii koowaad kana imanaysay dhanka aljihaad almucaasir waxaa la weydiiyey magaca ninkii tawaliyey howlgalkii looga soo saareeyey sheekh usaama bin laadin taqabalahu allaahu toroboro looga soo saarayay markii cadowgu ay hareereeyeen xasba maa jaa fi shadara jawaabta ay bixiyeen waa jawaab aan sax ahayn majmuucada afraad ayaan eegi doonnaa majmuucada afraadna caawa waxay noqonaysaa majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ثم انظروا لنحلة كيف سقتنا عسلا فنملة ونحلة أقسمتا أن تعملا انظروا لنحلة كيف سقتنا عسلا waa hagaag qeybaha hore ee barnaamijka tartan aqooneedka ayaanu ku guda jirnaa waxaad si toosaan uga dhagaysanaysaan xarumaha idaacadaha islaamiga al'andalus iyo alfurqaan markan waxaa toos khadka ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhowaada wacalaykum asalaam waraxmat ullaahi wabarakaatu waa dhagan haye nambarada mid ka qabsada waa lambarka koowaad ee barnaamijka.
nambarka koowaad ee barnaamijka mucaad iyo majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu majmuucada tartamayaasha ee wilaayada islaamiga jubbada dhexe sidee noo maqashaan si fiican haye waxaad qabsateen lambarka koowaad ee barnaamijka waxaana ku xusan ilaa iyo laba su-aalood su-aasha idinkugu horreysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha idinkugu horreysa waxay leedahay udkur ithnayni min alistishhaadiyiina aladiina nafaduu camaliyata nusrati almadluumiina fi maqdishu wanasharat idaacat alandalusi towsiyaatihim bacda intihaa'i alcamaliyah udkur ithnayni min alistishhaadiyiina aladiina nafaduu camaliyata nusrati almadluumiina fi maqdishu wanasharat idaacat alandalusi towsiyaatihim bacda intihaa'i alcamaliyah waan filayaa inaad garateen oo aad ka soo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe daqiiqad iyo barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe daqiiqad iyo barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe jawaabta
cabdilfataax bashiir xasan xusnifriya cabdilfataax bashiir iyo zakriya
mar kale ku celiya
cabdilfataax iyo zakriya
haddaba su-aashii koowaad ee caawa la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe jawaabta ay bixiyeen sax iyo qalad guddigaan ku celina insha allahu tacaala iyo abuu ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe oo ahay su-aashoodii koowaad kana imanaysay dhanka aljihaad almucaasir waxaa la weydiiyey waxaad sheegtaan laba ka mida istishhaadiyiintii fuliyey camaliyadii nusrat almadluumiin ee muqdisho ka dhacday idaacat alandalusna ay faafisay dardaaranadooda bacda intihaa'i alcamaliya jawaabta ay bixiyeen waa jawaab sax ah sidaasi daraaddeed waxay ku guulaysteen toban darajo hambalyo ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe markana majmuucada shanaad ee ugu dambaysa ayaan soo dhoweyn doonaa waana majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee hiiraan دوما أولا لنخلق العلوم نقتدي بها مشاعرا لنخلق العلوم نقتدي بها مشاعرا لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنخلق العلوم نقتدي بها مشاعرا لنخلق العلوم نقتدي بها مشاعرا فينشروا معارف waa hagaag dhegaystayaal markan waxaa toos khadka ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee hiiraan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhowaada waalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu waa dhowna haye nambarka ugu dambeeya qabsada insha allah waa qabsanay haye macaad nambarka labaad oo ugu dambeeya nambarada harsana majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee hiiraan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee hiiraan sideen noo maqashaan waalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatuhu si fiican haye lambarka labaad ee barnaamijka ayaad qabsateen waxaana ku jira laba su-aalood su-aasha idinkugu horreysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha idinkugu horreysa waxay leedahay fii ayi shahrin wa fii ayi sanatin waqacat alcamaliyatu alinqimaasiyatu allatii qutila fiiha dubaadun imaaraatiyuuna fii maqdishu kamaa bayanat alqiyaadatu alcaskariyatu fi nnashri alcaajil في أي شهر وفي أي سنة وقعت العملية الانغماسية التي قتل فيها ضباط إماراتيون في مقدش كما بينت القيادة العسكرية في النشر العاجل وأن في ليانات قرتين وأتكسو جواب عين دونتان إن شاء الله tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee hiiraan daqiiqadda iyo barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee hiiraan daqiiqad iyo barka way socotaa la socda insha allah
asalaamu calaykum shacbaan kun afar boqol afartan iyo shanta
mar kale ku celiya
waa waa bishii shacbaan sanada kun afar boqol afartan iyo shanta febraayr mama
haddaba su-aashii koowaad ee la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee hiiraan jawaabta ay bixiyeen sax iyo qalad guddigaan ku celinaa insha allah tacaala iyo abu ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee hiiraan oo ahayd su-aashoodii koowaad kana imanaysay dhanka aljihaad ulmucaasir waxaa la weydiiyey bishii iyo sannadkii ay dhacday camaliyaddii inqimaasiga ahayd ee barakaysnayd ee lagu dilay saraakiishii imaaraadka muqdisho sida ay caddaysay qiyaadada caskariga fi nashri alcaajil marka jawaabta ay bixiyeen waa jawaab aan sax ahayn
waa hagaag dhegaystayaal qeybaa dhexe ee barnaamijka tartan aqooneedka andalus ayaan isla soo ogaarnay bisha barakeysan ee ramadaan sanadkan kun afar boqol toddoba iyo afartanka hijirina ay ku loolamayaan kow iyo toban majmuuco oo ka kala socda kow iyo tobanka wilaayo oo kale ah jubbada dhexe shabeellada dhexe hiiraan banaadir baay gedo jubbada hoose shabeellada hoose bakool mudug iyo wilaayada islaamiga ee galgaduud qaybihii dhextaalkan caawa waxaan soo qaadanayna insha allahu tacaala kelimad uu hore u jeediyey ashahiid macalin aadam xaashicirow taqabalahullah أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد
ikhwaani fillah waxaan u fadhinaa meeshaan u dagaalamaynaa alla dirta asaga dirta inay tahay inaan rabno laa ilaaha ila allahu inaan kor yeelno oo laa ilaaha ila allahu aan ku noolaanno oo laa ilaaha ila allahu aan u dhimanno Ah, wax kale inaana rabin ilaahay aa nooga shaahida tabaaraka wa tacaala nooga shaahida waxa weeyaan ikhwaani fillah qof kastaahu marka inuu naftiisa taskiyeeyo oo naftiisa qof kastaa daahiriyo oo qof kastaa naftiisa uu ka shaqeeyaana laka rabaa dhammaantanna inaan ku talagalno inaana cadowga inta allaahu akbar ay ka tari kartaa ama waxuga dhibi karta inaan qori waxuga dhibaynin Ah, qof kasta inuu isticaansado oo garab uu garabsado inuu takbiirta iyo laa ilaaha ila allah iyo subxaana allahi iyo walxamdu lilaahi uu cadowga la aado inaan ku talagalno inaan inta nala ka helo yaa ayuha aladiina aamanuu idaa laqiitum fi'atan fahbutuu wadkuru llaha kaiira lacalakum tuflixuun ilaahay saasuu leeyay dadka muuminiinta oo alla darti u jihaadayow waxa weeyaan haddaad cadowga haddaad la kulantaan sugnaada wadkurullaaha kasiira ilaahayna in badan xusa intaad sii socoto waxaa rabaa laqwi inaana ku bedelin halka aan ka dhaqaaqayno saacaddaa laga bilaabo inaan- inaan bilo subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah wallahu akbar inaan bilowno inaan ilaahay weydiisanno ilaahu tabar ma lihin ilaahu ducafaan nahay awood ma lihin aan adiga taada ahayn allaahuma inaa ducafaa laa xawla lanaa walaa quwata ilaa bik in qof kastaa naga miduu yidhahdo ilaahow awood ma lihin ducafaan nahay cid aan adiga ahayn oo garabno aana ma jiro ilaahow waa nala colaadiyey ilaahow keennay jihaadka u jihaada waxaa lagu tilmaamay inuu muslimiinta dhiigooda bannaysto daadinayo mana aana bannaysan ilaahay markhaati nooga wallaahi inaanan u shirkoobin oona ku walaaloobin oona hubka hubka u qaad inaan muslimka dhiiggiisa daadino war ma qof muslimka dhiiggiisa maanta intanaga ku shirkooya nagu jira laa wallaahi muslimka dhiiggiisu waa naga xaaraan maalkiisuna waa naga xaaraan mana noo bannaana allaana nooga shahida tabaaraka wa tacaala Ah, ilaahay aa nooga markhaatiya kuwa ku tilmaamaya ragga mujaahidiinta maanta ummadda dhiiggooda ina bannaysteenna waxaanu leenahay kadaabiin khaa'iniina wey kuwaas ilaahay iyo rasuulkiisa ina khiyaaneen ilaahay iyo rasuulkiisa ay khiyaaneen haddaan ay nala jihaadi waayeen oo cadowga nala dili waayeen ma waxaan ka weynay inaan afkooda ka badbaadno ma afkooda inaan ka badbaadnaan ka weyno waxaan u ogolnayna walaalaha na yihiin limaada aan uga badbaadi lahno oo beentan lookaga tarwijinaya oo ilaahay aan nooga markhaati inaan u midoobin muslimiinta dhiiggooda inaan daadino ilaahay aan nooga shaahidan u sheeganaynaa maantay inaanan u midoobin oonan isugu imaanin ummadda inaan fasahaad ku soo kordhino bal aan u midowno oon isugu nimid in raayada ilaahay kor noqoto in shareecada lagu kala baxo oo kitaabka sunna ay kor noqdaan ilaahay aan nooga markhaatiya qof kastana waa inuu qalbigiisa u xaadir yahay ikhwatii fillaah ilaahay wuxuu nooga markhaati yahay gaalo iyo gaalo raac inaan beri ka nahay walaha naga inaana siinay walaha naga yaa iskale walaha naga muuminiinta iskale walaha naga lilaahi walirasuulihi walmu'miniina ale cid kale ma laha gaalo iyo ninkii koob shaah lacaba iyo midka diyaaradda la saaran iyo midka la heshiiska ilaahay waxaan u- u sheegayna inaan beri karnaa shaqan aana ku lahayn nin kastana laga rabo dhammaantana intaas inuu qalbigiisa ku xaadiriyo ikhwatii fillaah Een, ikhwaani fillah ilaahay wuxuu nooga shaahid yahay inaana isugu nimaanin dhulka fasahaadino Ah, isugumaana imaanin inaan dadka ahlulcilmiga iyo dadka diinta wada asxaabulmanhajka inaan khilaafno oon la doodno oon la nisacno midna isugumaana imaanin beriyaana kanaa cidii nagu tilmaamayda Ah, maanta suuqa waxaa la wareejinaya meel kasta culummadiyaa la diiday lama ogola wax weyn keligooda tasanayaan ayagaa isku culummaa wallaahi ragga saas loo inaysan run sheegin beenay sheegeen Ah, inta halkaa fadhida maanta hal sheekh mahaydaan bilaahi calaykum nafsi qadimayo diyaaruna safka hore tago xamar ma jooga galgaduud ma jooga hiiraan ma jooga meel ma ku ogtihiin jabhadda maanta ba iyo bakool joogta oo waxa weeyaan jubba joogta oo hiiraan galgaduud joogta oo etoobiya jirta hal shiikh mahaydaan maanta oo diyaar u ah nafsi inuu tadxiyeeyo yaa ka reeba shiikhu inuu jihaado bilaahi calaykum ilaahay wuxuuna leeyahay infiruu khifaafan wathiqaalan wajaahiduu fii sabiili illaahi biamwaalikum waanfusikum dalikum khayrun lakum in kuntum taclamuun ilaahay wuxuu ka rabaa toddobaatan jirka iyo siddeetan jirka sida annagoo dhallinyaraan loo ka raba jihaadka ilaah ugu farjar uga rabaa Ah, waxaan leenahay ilaahay ka baqa ilaahay ka baqa ilaahay hortiisaan ku xisaabi doonaayo ilaahay ka baqa ragga culummada sheeganaya iyo dadka maanta dulmigooda aan ka badbaadi laanahay ilaahay ha ka baqeen jalla wacalaa ilaahay ha ka baqeen haddayse gaalada nala dileen naftooda aan ka badbaadno iyo gacantooda iyo afkooda aan ka badbaadno ilaahay aan u sheeganaynaa tabaaraka wa tacaala ilaah waxaan ku kaaga dacwoonnay dadka aan nafteennii kala fakanaalaan maanta ilaahu muslim duulaan kuma nihin gaalada kirishtanka ee masiixiyada ee muslimka ku soo duushay ee maanta ciraaq baabi'inaysa walaaladana ciraaq oo walaaladana shiishaan baabi'inaysa oo kuwa afghanistaan nala dhasho walaalahana baabi'inaya oo kuwa waxa weye falastiin baabi'inaya oo soomaaliya aan guri aan galna kalaan nahay ilaahu dartoodan silaaxa u qaadanay ilaahu dartoodan silaaxa u qaadanay ilaahu waxaan u qaadanay meeshaan ka qaadnana inaan shareecada ka ogno Ah, ilaahu waxaan naga ballamay inaan nabacmadow rabin oona kaaba qabiil ugu- aan u waxaynayn oona qabiil u kala qaadayn laakiin aan rabno kitaabkaagu inuu kor noqdo jalla wacala Ah, ilaahow annagana toosi walaaladannada kale muslimiintaana toosi ilaahow rabbiyow inta u- maanta u sacyinaysa tafaraqa muslimiinta faruqa muslimiinta iyo muslimiinta kala goyntooda ilaahow toosi dhammaantood annagana toosi tabaaraka wa tacaala ilaahay waxaan weydiisanaynaa nasri caajila inuu na siiyo ilaahay waxaan weydiisanaynaa keena shahiida inuu janno ku irsaaqo اللهم أحينا سعداء وأمتنا شهداء اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نسألك نصرا مؤزرا يا رب العالمين اللهم إنا ضعفاء لا حول لنا ولا قوة إلا بك يا عزيز يا غفار يا ذا الجلال والإكرام يا من له الدنيا والآخرة اللهم اشف جرحانا اللهم تقبل شهداءنا وعاف شرحانا يا عزيز يا غفار أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد
لنأتي دوما أولا فنملة ونحلة أقسمتا أن تعملا ألم يحل لنا بأن نكسب منها الحيلا هي إذا منه ما تعلموا تكاملا ومنه ما تعودوا تعاونا يا نبلا الشرق في waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka iyo qeybaha kale ee tartanka ayaanu dib ugu laabanayna insha allahu tacaala majmuucaadkan waxaa u soo gelin doonaa sida ay u kala horreeyeen ugu horeen waxaan soo dhoweyn doonaa mar kale majmuucada tartamayaasha wilaada islaamiga ee baay من رعى تفوقا كل الولا ثم امنحوا لمن رعى تفوقا كل الولا
لننطلق إلى العلا لنهدي دوما أولا لنبلغ العلوم نقتدي بها مشاعرا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرا لننطلق إلى العلا لنهدي دوما أولا لنبلغ العلوم نقتدي
waa hagaag dhegaystayaal markan waxaa toos khadka ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaada islaamiga ee baay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mar kale soo dhowaada wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu waa dhowna haye mucaad majmuucada tartamayaasha wilaada islaamiga ee baay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee baay mar kale sidee noo maqashaan wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu si wanaagsan hayo su-aashiina labaad ahna su-aasha caawa idinkugu dambaysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu dambaysa waxay leedahay maa huwa akbaru alcadadi alladii yatakawanu min raqamayni wayaqbalu alqismata calaa sittatin maa huwa akbaru alcadadi alladii yatakawanu min raqamayni wayaqbalu alqismata calaa sittatin waan faad garateen waad ka soo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee baay daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee baay daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee baay jawaabta tartamayaasha
su-aasha jawaabteeda insha allahu tacaala waa sagaashan iyo lix
mar kale ku celiya
sagaashan iyo lix
haddaba su-aashii labaad ee caawa la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee baay jawaabta ay bixiyeen sax ee qalad guddigan ku celina insha allahu tacaala iyo abuu ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee baay oo ahay su-aashoodii labaad kana imanaysay dhanka xisaabta waxaa la weydiiyey tirada ugu weyn ee ka kooban laba raqam islamarkaana aqbali karta in la qaybiyo oo lix loo qaybiyo jawaabta ay bixiyeen waa jawaab saxa sidaasi daraaddeed waxay ku guulaysteen toban darajo hambali ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ah ee baay markanna waxaan soo dhoweyn doonaa insha allahu tacaala majmuucadii xigtay waxay ahayd majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe
من رعى تفوقا كل الولا ثم امنحوا لمن رعى تفوقا كل الولا لننطلق إلى العلا لنهدي دوما أولا لنبلغ العلوم نقتدي بها مشاعرا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرا لننطلق إلى العلا لنهدي دوما أولا لنبلغ العلوم نقتدي assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mar kale soo dhowaada wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatuhu waan dhownahay mucaad majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe mar kale sidee noo maqashaan wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatuhu si wacan iyo su-aashiina labaad ahna su-aasha caawa idinkugu dambaysa si fiican dhagaha ugu fura su-aashiina caawa idinkugu dambaysa waxay leedahay idaa kaana cindaka xablun duuluhu milyuun sentimitir كم كيلو مترا يساوي إذا كان عندك حبل طوله مليون سنتيمتر كم كيلو مترا يساوي waan filayaa inaad garateen oo aad ka soo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe jawaabta
su-aasha jawaabteeda haddaynu ku dayno waa toban kun kilomitr
mar kale ku celiya toban kilomitr su-aasha jawaabteeda haddaan ku dayno waa toban kilomitr
codka oga mar kale ku celiya
toban kilomitr
haddaba su-aashii labaad ee caawa la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe jawaabta ay bixiyeen saxi qalad guddigan ku celinaya insha allah tacaala iyo abuu ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe oo ahay su-aashoodii labaad kana imanaysay dhanka xisaabta waxaa la weydiiyey haddii aad haysato xarig uu dherarkiisu yahay hal milyan oo sentimitir meeqa kilomitir ayay la mid tahay jawaabta ay bixiyeen waa jawaab sax ah sidaasi daraaddeed waxay ku guulaysteen toban darajo hambali ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe markanna waxaan eegi doonnaa majmuucada saddexaad ee banaadir iyaga ayaana toos khadka ugu jira لمن رعى تفوقا كل الولاء وممنه لمن رعى تفوقا كل الورى لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرا لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نقتدي assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu mar kale soo dhowaada mucaad majmuucada tartamayaasha banaadir asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee banaadir mar kale sidee noo maqashaan alaykum salaam si fiican haye su-aashiina labaad ahna su-aasha caawa idinkugu dambaysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu dambaysa waxay leedahay maa huwa cadadu lamtaari almurabbacati almawjuudati fi cishriina hektaaran maa huwa cadadu lamtaari almurabbacati almawjuudati fi cishriina hektaaran waan filayaa inaad garateen oo aad ka soo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee banaadir daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee banaadir daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee banaadir jawaabta tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee banaadir jawaabta
mitr murabba miatay alf mitr murabba
marka ugu dambeeya ku celiya miatay alf mitr murabba
haddaba su-aashii labaad ee caawa la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee banaadir jawaabta ay bixiyeen saxi qalad guddigan ku celinaa insha allah tacaala iyo abuu ibraahiim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee banaadir oo ahay su-aashoodii labaad kana imanaysay dhanka xisaabta waxaa la weydiiyey inta mitir ee murabbaca ee ku jirta labaatan higtar jawaabta ay bixiyeen waa jawaab saxa sidaasi daraaddeed waxay ku guulaysteen toban darajo hambali ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee banaadir markanna majmuucada afraad ee jubbada dhexe ayaan soo dhoweyn doonaa
لمن رعى تفوقا كل الولاء ثم امنحوا لمن رعى تفوقا كل الولاء لننطلق إلى العلا لنهدي دوما أولا لنطلب العلوم نقتدي بما مشاعنا لنطلب العلوم نقتدي بما مشاعنا لننطلق إلى العلا لنهدي دوما أولا لنطلب العلوم نقتدي asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh mar kale soo dhowaada وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعلينا haye mucaad majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe mar kale sidee noo maqashaan وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته استفسري عنها نكون مقلنا haye waayahay su-aashiina labaad ahna su-aasha caawa idinkugu dambaysa si fiican dhagaha ugu fura su-aashiina caawa idinkugu dambaysa waxay leedahay idaa kaana hunaaka shaqsun huwa akbaru minka sanatayni wa cumruka al'aana ithnaa cashara sana fabacda kam sanatan sayakuunu majmuucu cumrikumaa arbaciina sana إذا كان هناك شخص هو أكبر منك سنتين وعمرك الآن اثنا عشر سنة فبعد كم سنة سيكون مجموع عمركما أربعين سنة وأنفلي أينات قرتين وأتكسو جواب علي دونتان إن شاء الله tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe jawaabta بسبع سنوات بسبع سنوات ويكون عمركما مجموعه 40
mar kale ku celiya
بعد سبع سنوات
haddaba su-aashii labaad ee caawa la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe jawaabta ay bixiyeen saxi qalad guddigan ku celinaa insha allah tacaala iyo abuu ibraahiim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe oo ahayd su-aashoodii labaad kana imanaysay dhanka xisaabta waxaa la weydiiyey haddii uu shakhsi uu kaa weyn yahay laba sano da-daaduna ay tahay laba-iyo toban jeer meeqa sano kadib ayaa da-diina marka la isku dara ay noqonaysaa afartan waa jawaabta ay bixiyeen waa jawaab saxa sidaasi daraaddeed waxay ku guulaysteen toban darajo hambali ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe markanna waxaan eegi doonnaa majmuucada shanaad ee ugu dambaysa waana majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee hiiraan iyaga ayaa qadka markan toos ugu jira insha allahu tacaala
لمن رعى تفوقا كل الولاء ثم امنحوا لمن رعى تفوقا كل الولاء لننطلق إلى العلا لنهدي دوما أولا لنطلب العلوم نقتدي بما مشاعنا لنطلب العلوم نقتدي بما مشاعنا لننطلق إلى العلا لنهدي دوما أولا لنطلب العلوم نقتدي assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu soo dhowaada وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعلينا ducaad majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee hiiraan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee hiiraan mar kale sidee noo maqashaan وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته في ونكسن haye su-aashiina labaad ahna su-aasha caawa idinkugu dambaysa si fiican dhegaha ugu fura su-aashiina caawa idinkugu dambaysa waxay leedahay rajulun yabluqu cumruhu xaaliyan arbacata adcaafi cumri ibnihi bacda cishriina caaman sayusbixu cumruhu dicfa cumri ibnihi kam yabluqu cumruhumaa al'aan rajulun yabluqu cumruhu xaaliyan arbacata adcaafi cumri ibnih bacda cishriina caaman sayusbixu cumruhu dicfa cumri ibnih kam yabluqu cumruhumaa al'aan waan filayaa inaad garateen oo aad ka soo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee hiiraan daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee hiiraan daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee hiiraan jawaabta tartamayaasha majmuucada hiiraan jawaabta
asalaamu calaykum wcalaykum asalaam waraxmatullahi barakaatu wiilka waa sideed aabahana waa soddon iyo labo
mar kale ku celiya
wiilka waa sideed aabahana waa soddon iyo labo أي قلب ضمه الصدق بشوق أي هم ينجلي عند شروق أي حزن يتوارى يتلاشى يتولى عند إيماض البروق إنه القرآن يثرينا بهاء ويبث الروح في كل خفوق ينعش الأجواء يحيي كل قلب صادق للخير يا حياه يتوقي إنه القرآن وحي وكفانا بهدى القرآن للعبد الغريق دارنا كم حل فيها من معان شاهقات سامقات باللباء دارنا والشعر فيك ازدان عزا يتباهى شامخا في كبرياء دار مريم للمكارم فاحملينا واغرسي فينا عناوين اللقاء قد سمعونا منك في أرقى سمو وتعاهدنا على صدق الوفاء دار خير قد بناها قول ربي نعمة اللبنات من هذا البناء
لننطلق إلى العلا لننطلق لنبتدئ من أولا من أولا
لننطلق لننطلق لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعلا
لننطلق إلى العلا
haddaba su-aashii labaad uguna dambaysay tartanka caawa ee la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee hiiraan jawaabta ay bixiyeen saxi qalad guddigan ku celinaa insha allahu tacaala iyo abuu ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga hiiraan oo ahay su-aashoodii labaad kana imanaysay dhanka xisaabta waxaa la weydiiyey nin da-diisu markaa hadda ay tahay afar laab da-da wiilkiisa labaatan sano kadibna ay noqonayso da-diisu laban laab da-da wiilkiisa hadda waxaa la weydiiyey marka kam yabluqu cumruhum alaan hadda meeqa yihin jawaabta ay bixiyeen waa jawaab aan sax ahayn إلى العلا إلى العلا لنأتي دوما
أقسمتا أن تعملا ألم يحل لنا بأن نكسب منها الحيلا يا إذا منه ما تعلموا تكاملا ومنه ما تعودوا تعاونا يا نبلا الشرق في علومها بالأمس غذت دولا والغرب منها اقتبست يوما أقلت زحلا هيا إذا فجددوا حسن اقتداء بالأولى امنحوا لمن رعى تفوقا كل الولا ثم امنحوا لمن رعى تفوقا كل الورى
لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنبلو بالعلوم نقتدي بها مشاعرا لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنبلو بالعلوم
waa hagaag dhegaystayaal guntii iyo gabagabadii barnaamijka ayaana isla soo gaarnay inta aan darajooyinka soo gudbin aan soo dhaweeyay abu maxamed iyo abu ibraahim jazaak alla khayr waa dhowna jazaak allahu khayr bashiir bismillah een, su-aalaha soo laabatay caawa waxaan filayaa waa saddex su-aalood saas waa Een, wilaayatu banaadir alislaamiya majmucada ka socotay waxaa la weydiiyey magaca ee, ninkii ee, sheekh usama bin laden markii xisaar la geliyey fii jibaali turabura ku guuleystay inuu sheekhu meeshaas ka soo saaro ee tawaliye arrintaas ninkii tawliyo gacanta ku haya kuma ahaa jawaab saxda waxaa weeyaan een, sida ku qornay kitaabka shadaraadka yihahdo Ah, waxaa sax marka ah waa nuur maxamed safxada wuxuu ku yaalaa saddex boqol soddon iyo toddoba baa laga fiirin karaa si fiican marka taas way soo laabatay hiiraan baa inoo hadhay oo iiraanna laba su-aal baa soo laabatay bal noo fiir adugu ku iraado labada su-aalood su-aasha koowaad waxay ahayd tii ka imanaysay dhanka aljihaad ulmucaasir waxaa la weydiiyey bisha iyo sanadka ay dhacday camaliyadii marka lagu laayay dubaadii imaaraadka ee muqdisho ka dhacday waxaan ku qeydnay markaa sida bayaankii ku sugnaa caskarigaha ee fi nashri alcaajil ku sugnaa taariikhdiisa sida saxda ee ku sugnayd markaa bayaanka waxay ahayd kun afar boqol afartan iyo shan sanadka way sheegeen laakiin rajab ayaa saxa rajab labaatan iyo sagaal labaatan iyo sagaal Ah, labaatan iyo sagaal su-aasha kale waxay ahayd tii xisaabta ahayd nin baa markaa da'diisu hadda waxay tahay afar laab da'da canugiisa labaatan sano kadibna laban laab bay noqonaysa marka hadda da'doodu waa imsaale waxay sheegeen siddeed iyo soddon iyo laba xagga hore marka loo fiiriyo ee ah inay marka hore afar laab isku yihiin sax weyn laakiin labaatan sano kadib ma isku yihiin laba laab mid kasta haddii labaatan lagu daro midna labaatan iyo sideed u noqdo midna konton iyo laba laban laab ma noqonayso jawaabta saxdii waxa weeyaan toban iyo afartan toban anigu marka hadda waa toban jir ee, ninkuna waxa weeyaan afartan jir marka toban iyo afartan hadda waxay isku yihiin afar laab haddii labaatan sano kadib anigu wuxuu noqonayaa soddon odayguna wuxuu noqonayaa lixdan lixdan haddaysan iyo soddon dhiman.
Waa haddaysan dhiman. jawaabta saxdii marka waa toban iyo afartan waan filayaa tartamayaasha iyo dhegaystayaasha inay wada garteen su-aalihii caawa xagga tartamayaasha ka soo noqdeen ee guddiga uu inoo faahfaahiyey insha allahu tacala markan waxaan soo dhoweynaya walaalka mucaad si uu inoogu soo gudbiyo darajooyinka ay caawa keensadeen shanta majmuuco ee ku jira gruubka ba haye mucaad aad aad umahadsan tahay walaalka caawa waa labayo tobanka bisha ramadaan sanadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijri tartanka habeenkiisuna waa habeenkiisii tobanaad miiska iyo mikrofoonka idaacadda islaamiga al'andalus waxaa caawa ku baratamayay shanta majmuuca ee ka wada tirsan majmuucada ba waxaana caawa lagu bilaabay oo tartanka lagu daahfuray majmuucada bay majmuucada baay waxaa la weydiiyey ilaa iyo labadoodii su-aalood dhammaan su-aalihii la weydiiyey si saxa ayay kaga jawaabeen waxayna ku heleen labaatan darajo majmuucada labaad waa majmuucada shabeellada dhexe waxaa la weydiiyey ilaa iyo labadoodii su-aalood dhammaan su-aalihii la weydiiyey si saxa ayay kaga jawaabeen waxayna ku heleen labaatan darajo majmuucada saddexaad waa majmuucada banaadir waxaa la weydiiyey labadoodii su-aalood su-aashoodii ugu horreysay waa ay soo hareer martay su-aashoodii labaadna si saxa ayay kaga jawaabeen waxayna ku heleen toban darajo majmuuca ay caawa haystaanna waa toban darajo majmuucada afraad waa majmuucada jubbada dhexe waxaa la weydiiyey labadoodii su-aalood dhammaan su-aalihii la weydiiyey si saxa ayay kaga jawaabeen waxayna ku heleen labaatan darajo majmuucada shanaad ahna majmuucada ugu dambeysa waa majmuucada hiiraan waxaa la weydiiyey labadoodii su-aalood dhammaan su-aalihii la weydiiyey caawa majmuucada hiiraan waa ay soo hareer mareen hal mar inoo dulmar majmuucaadka kala ah baay shabeellada dhexe iyo jubbada dhexe caawa waxay la yimaadeen min labaatan darajo majmuucada banaadirna waxay la timid toban darajo halka majmuucada hiiraan ay la timid eber darajo waan filayaa tartamayaasha iyo dhegaystayaashaba in ay wada garteen natiijada caawa tartankii dhex maray shanta majmuuco ee ku jira gurubka ba tartanka meel xasaasi ayuu markan sii marayaa insha allahu tacaala habeen dambena waxaa tartami doona insha allahu tacaala lixda majmuuco ee ku jira guruubka alif barnaamijkana sanadkan kun afar boqol toddobayo afartanka hijri waxaa xagga su-aalaha diyaarintiisa iska kaashaday makaatiibta dacwada iyo tacliinta halka andalusna ay tabinayso iyadoo aad si toosa nooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha idaacadaha islaamiga al andalus iyo alfurqaan iyo alfurqaan guud ahaana barnaamijkii waa naga intaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu من كل الورى